ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo habeena ku sugan magaalada gaalkacyo daanta koofureed ayaa shalay gelinkii dambe u gudbay ee dhinaca waqooyi ee gaalkacyo halkaa uu kula hadlay qeybaha bulshada inkastoo ra-iisul wasaare kheyre joogitaankiisa gaalkacyo ay qeyb ka tahay safarro uu ku tegey qaar ka mida deegaanada galmudug haddana socod gaaban uu ku tegey daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa mas-uuliyiin ka tirsan puntland waxa ay sheegeen in bookhashadii kheyre ay ahayd mid aan habmaamuus ra-iisul wasaare loo marin ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo qeybaha dhallinyarada kula hadlayay garoonka kubadda cagta cawaale ee daanta waqooyi ayaa u sheegay in dowladdu ay kaalin ka geysan doonto la shaqaynta labada maamul ee gobolka ka arrimiya si dadku ay nabad ugu wada noolaadaan ammaanadii la idiin dhiibay soomaalinimadii dhallinyaranimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka ahaaye diyaar ma u tihiin soomaaliya midaysan soomaaliya sharaf leh soomaaliya xooggan soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada gaalkacyaa hormuud aheeda hormuud kama qaadanaysaan qabyaaladda ma ku beddelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku beddelaynaa iimaan iyo sharaf reer gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahayd soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taaganna gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb in laga qoro caabudwaaq in laga qoro xeraale in laga qoro hurshe in laga qoro barambal idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan dawladdiinnuna diyaaray u tahay soomaaliya ha noolaato wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed dhamancad ayaa saluhu ka muujiyey tegitaankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegey daanta waqooyi ee magaalada gaalkacyo
waxaan rabnaa halkaan inaan si kooban idinla socodsiinno sida wax u dhaceen annaga wasiirrada iyadan qayb ka mida shalay ayaanu nimid subaxii gaalkacyo waxaanu u nimidna waxay ahayd soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada ee galmudug oo uu halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaaloah maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynayo nabaddeeda meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca puntland waxaan u nimid marka inaannu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan ee shacabka aanu xoojinno soo dhoweyntiisaas nasiib darro tan iyo shalay waxaannu ku jiray kan puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaannu diyaar u nahay laakiin waxaa dhacday in la isla afgaran waayey hannaankii loo soo dhoweyn lahaa oo ay tahay puntland ahaanna inaannu diyaarinnay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare soomaaliyeed mid la mida midkuu ku mudnaa inuu ka soo dego ayroboorrada isagoo puntland booqanaya baannu ugu diyaarinnay inuu ka soo gudbo dhanka galmudug ee gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka puntland ee gaalkacyo waxaasan nasiib darro ah waan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtogeli weyday ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayaba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey brotocool umaanaan imaan inaannu shirar gallo oo dadka aannu la hadallo laakiin waxaannu u nimid inaannu waxaannu rabnaa inaannu dad bannaanbax samaynaya aannu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer puntland qaybihiisa kala duwan oo ismada ugu horreeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhallinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaasi la mid ah in loogu diyaargaroobaya haddii lahaydmo waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragallay si mas-uuliyad darra ku jidho inuu ra-iisul wasaaruhu u diiday
ra-iisul wasaare kheyre ayaa habeenno ku hooyanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuuna ku howlan yahay sidii uu u dhammayn lahaa tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beelaha deggan gobolka oo ku aadan ka qaybgalka shirkii nabadaynta beelaha galmudug ee kowdii bishan uu ra-iisul wasaare kheyre kaga dhawaaqay dhuusamareeb inay taallo gogol lagu turxaan bixinaya khilaafaadka ka dhex jira beelaha galmudug hase ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto wax wada hadal ah oo dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo duqeyda dhaqanka gobolka mudug ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo